bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaaminta ilaa ka dhowaada warka hamiinima idaacadda warsana qodobaday sinka dhiigi doontaan haddii ilaaha yara unuuna sinka haynaya walibaa ku mid aha xildhibaan maxamed cabduqaadir cadowo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya deegaan doorashadiisna eeta degmada diinsoor ee gobolka baay iyo kuwarbi haalada degmada diinsoor ee gobolka baaya ciidamada dowladda ayoo la wareegana deegaano cusuba wasiirka warfaafinta oo sugeeka shirso kafure beledka muqdisho ciidamada dowladda ayoo geeka howlgalayo ku wadan shabeellada hoose wasiir islow owso shaqada owso kureebay agaasimayaal guud ee wasaaradda amniga ciidamada danaba ayoo howlgal qorshaysanyo kufulyan gobolka muduga saasoo kalea qodobada kale isinka dhiigi doontaan welibaa ku mid ahaa ulada liis oo ay soo saareen qolada hore oo axmed madoobe uu meesha ku xaraystay iyo kuwii dambe oo isbedeldoonka sheeganayay isbedeldoonka dadka ugu horreeyaan ahayn laakiin labadoodu midna nama soo qaadin oo xuskaas waa ka harma codkaasay tiisnaa dheegdan akhyaaray qaar kumida beelo wadadago gobolka geda iyo weliba dhaliilayana xildhibaanada usabee baarlamaanka jubbalana hirshabeelle oyo digniinya ku saartay fadahada webiga shabeelle akhbaaraadka binaanka raadiyaha warsan amiignamadan singhaytona weliba ku mid aha qaraahyo weliba uu sukudhiyay bilidka kaabul ee caasimada afghanistan welibana ku dhaladay khasaara
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
hamiignimo akhyaaray ahadbaha ay to isniigniya howhooyida ay te taariikhdaniya te tumugisiyeedka bilisiyeedaad ee agoosto sanadka lamada kun iyo toban sagaalka anasi waliba iyo ayana qodobadii warakaana hamiignama hatana ka dhawaaday sogii faahfaahsana kabilaawno akhyaaray xildhibaan maxamed cabduqaadir cadow owso waraysi gaaras yahay idaacadda warsan ee baydhabo iyo weliba uusu ku warbiyaya haalada degmada diinsoor ee gobolka baaya xildhibaan maxamed cabduqaadir cadow oo ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya yaa sheegay intii oo gorgorta unkukujarna maamulka degmada diinsoor ee gobolka baaya is-oona eedaya han odsagan jeysidi madawiinaga koonfur galbeed ee soomaaliya intiyo fadayaan inti laangmaga awa degmada diinsoor waana yo-yin haana weydiihaya intiyo burburiya maamulka hata ku jara degmada waa ku xildhibaanka u soo adeeya ciddo ka socota eedeynta hiluusu waraysi gaaraysayaaya idaacadda warsan ee baydhabo weliba usu eray
aamuku waynay muddo sideed biloodee oo dowladan dhisa iyo madaxweynaha kashaakaytooda waashinanimo oo dadkii dabarla burburiy maxaa burburi hadda la maansarfada shiwo labaatan qof damayta dareerta dadkuun oo madaxweynaha maahamiin maan hosdegno gudoomiyaman koole wayna koole nagal fadina koow taalo kor waqtishe waqtisheedata laakiin in sideed bilood madaxweynaha la horfadhi hamiini maana in la heshooda waay aniga mas-uuliyad la saarada on dhaarani ya yaa ka kaheshoodaana dawladda ama gobolka shalayla dooray war halbedelay ama asaaskii la dhiso markaasa marka miile adigo haysada dadoo diyaarada walanka jeehayo waa go'doonka garan boqolkiiyo tan kilomitr markasta daba ku haysa garmar oo koro dhinay kalead weliba usu ku hadlay xildhibaanka usoo hadla jeesii wadada weliba usu sheegay intii marka hore dadka degmada diinsoor iyo mbaahinyin inti walanqobada waana lanseeda la araga baahadiyo walow in mudde go-doonya ka jarta degmada diinsoor ee gobolka baaya waanan jarna baabuur galo waan hakubahowa horta dadka walanqodaba markaas aadan jiisasaad listeeda dadku la aragaaay loo keentay aadan banaanka kusadi deegaanka dadku wada masaakiin ee waaye nankasa daruufba masaamayas boqol labaatan dolar dihaadan haana waa ka lafteero kormale maanasiinta teeraas boqol labaatan dolar lafteeraay bilisasan kodaatan iyo hadan dacwe maalinkasta kulli yoom yaa heesaqaadisi gudoomiye war gudoomiye mankoolow saacadkaas badan ya dhinaca kalena akhyaaray ciidamada hooga dalka soomaaliyeed qaybta afartii saddexaad ee iyo weliba geeg howlgalyo gufulyana deegaano hooseedo degmada baardheer ee gobolka geda welibana saraakiil howlgalkaasi hogaamiyaasi iyo sheegana intay ciidamada deegaano dhowre iyo kula wareegeen dagaalyahanada al-shabaaba howlgalkaasi gaar ee weliba usunkuriyey deegaanada abdi afe iyo weliba barm adlina oo dhiniga galbeedka iyo kukutoosanta afartan shan kilomitarna degmada baardheere walibana la sheegay intay degmada sayti horeyti iyo gacantan ka hayaan dagaalyahanada al-shabaaba taliyaha ururka afartii sagaalaad ee guutada tomonaad dhamme cali maxamed xasan yaa weliba uusu sheegay intii meelo howlgalka iyo gufulyana al-shabaab muddo gacantiyo ka hayaan ciidamadana iyo kula wareegan islamarkaa saytana howlgalkana uusu hayay koo qorshaysana shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ahaan gobolka gada ayaa weliba aan ka baaqay intay ciidamada iyo la shaqeeyaan dhinaga amniga sida oo kaleedna ciidamada dowladda iyo diyaaryan iyin intay al-shabaab iyo ku saaran deegaanada gobolada jubbooyinka iyo weliba gada waa sidii oo hadalkan dhikan howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya iyo ku suubyan deegaanada ku tirsana gobolka gada iyo weliba u sokotoosaya hilo maalmogilaadhaafiba ciidamada dowladda howlgallo sha duwan iyo ku wadan deegaano ku tirsana gobolka shabeellada hoose dhinaca kalena akhyaaray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka iyo weliba dalxiiska ee soomaaliya maxamed abdi xayir maaraya yaa si rasmiya biladka muqdisho aan ka furay shirko wada tashiga wasiirada warfaafinta federaal iyo weliba heer dowlad goboleedya shirkan yo weliba usu soo oda doona muddo afar maalmood e iyo weliba goobro ku e wasiirada warfaafinta hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo weliba puntland welibana kuwa heliyahaye agaasimayaasha guud iyo weliba agaasimayaalka warfaafinta dowladda heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleedya shirkanyo weliba diiradda laka saaro doona howlaha istaraatiijiyada wacyigelinta qaranka wadashaqeynta wasaaradda heer federaal iyo weliba dowlad goboleedyada iyo weliba qodobo kale diyaada-ona gebagabada shirkaasiytii warmurtideeda laa ku saaro doona ciidamada dowladda soomaaliya ay hiraabto weliba dhaqdhaqaaqiidan iyo kubadana deegaano ku tirsana gobolka shabeellada hoose gaar ahaana deegaanka torontoro iyo weliba degmada awdheegle gobolka sayti oo dhowaan ciidamada dowladda iyo la wareegan saraakiil ciidamada sayti hogaamiyaasi yaa shalaytii weliba iyo sheegana intii oo kuwa yahayin deegaano kaleed oo ku tirsana gobolka shabeellada hoose welibana dadka deegaanka torontoro iyo sheegana intay hiraabta ciidamada iyo wadan dhaqaaqaydana gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan ali najaax ayaa weliba usu sheegay in ciidamada dowladda howlgalyo kufulyan deegaanada torontoro iyo weliba tuulooyinkan dhadhowa si ciidamada yoon lawareegan dhinaga kaleda ciidamada dowladda ee soomaaliya gaar ahaan ahaan danaba yaa iraabta weliba howlgal iyo weliba dhaqdhaqaaqaydan iyo kuwadana duleedka degmada awdheegle oo toddobaadka ka hora al-shabaab iyo weeraryaa ka qaadi weerarkaasi tinusu ku bilaawday qaraxya wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow du'aale yaa shaqada weliba uusoo kureebay agaasimaha guud ee wasaaradda sayti us-oona hamaga awi agaasimo kumeel gaaran e warqadda xukubatii wasiirka amniga soomaaliya waaniya taariikhdiniya ka qoranayti tumi toddobadii maalintii shalayti bilisiyadeed ee sanadkan lamada kun tumi sagaalka yaa laka sheegay intii shaqada la kureebi agaasimaha guud ee wasaaradda yuusuf cali maxamed islamarkaasaytina sukumeyl gaara hilkaasayti lankadhiibi axmed abdi kooshina warqadanya weliba laka sheegay intii wasiirka sutihi geliyaaye ahmiyadda agaasimaha guud ee usuunlaye dhisowka iyo weliba hanaanka shaqada ee wasaaradda amniga hortaala iyo weliba go-aankii golo wasiirada iyo kareebil hayana hogaayaha joogtada ee wasaaradda sayti qaar kuma daabeelo wadadego gobolka geda iyo weliba dhaliilayana xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland qaar kuma deebeelo wadadago gobolka gada iyo abasho walibayo kumuujana doorashada maamulka jubbaland walibanio sheegana intii hal hildhibaan hitaan kugu jarna hildhibaanad cusub ee baarlamaanka jubbaland hilo jubbaland iyo ku socota xaalad siyaasadeeda hatuwaa kolka xukuumadda dadkaasaytii us-oona dhaliidhaya intii dadkii axmed midoobe iyo weliba dadkii kaleed oo la magacaabahi isbedela doonka iyo eyin ahaanoo hal fikiras loo wadada
dulmiga way ka tagtaa waxaana waa suga ma kuma jirna anagu looda liis oo ay soo saareen qolada hore oo axmed madoobe uu meesha ku xaraystay iyo kuwii dambe oo isbedeldoonka sheeganayay isbedeldoonka dadka ugu horreeyaan ahayn laakiin labadoodu midna nama soo qaadin oo xuskaas waa ka harma ayagoo itimaalsaday wixii axmed madoobe samaynaya ayagoo itimaalsaday wax ka duwan aan meesha ka samaynin sidaasaan aan ku yeelayn oo aan ku qaadacaynaa fakarka axmed madoobe iyo fakarka isbedeldoonku waa hal fakar dhinayo kaleeta kuwa kaleed oo kumid a dadka dego degmada garbahari ee gobolka gada iyo weliba isu sheegay intii jubbaland intii siyeedkiisina laadhaafiba iyo ka dhisanaitise qaabman hayna wadanan hayna sidaasiitina iyo ha ka safrayan jubbaland sideedii sano oo dhisnayd ama toddobadii sano inay ku dhisnayd qaab aan xaq ahayn aan waddo ahayn sidaasaan ku samayn ku aamusnay haddana waxaad moodaa in abaabulo dhismo u eg la samaynayo ama dacwadiisii socoto iyo doorashadii haddii sidoo kale lagu bilaabo annagu waxaan deganahay degmada garbahaari wey meesha ka hadlayo waxaana deganahay meesha jubbaland kasoo bilaabato ciidamada hooga dalka gaar ahaan haanta nabya hiraabto welgal qorashaysan weliba oo kaga adana deegaanka camaar ee gobolka mudug meelasayti ona laaka gobodi dad la shaqeeyay dagaalyahanada al-shabaaba hiraabtii hore ee geeka deegaanka hagalan ciidamada iyo ona beegsadaya baaritaano gaare welibanayo ka gobodana saddex qof oo la sheegay intii la shaqeeyayana dagaalyahanada al-shabaaba howlgalka oo weli isu socodaya ciidamada waliba kubadana xaafado ku tirsan ah deegaanka camaara oo sideetan shan kilomitir waqooyi galbeedka iyo ku higa degmada harar dheer ee gobolka muduga iyo erikoo kumida saraakiil ciidamadaasi dhinaga iyo weliba hirshabeelle iyo mbaxaane akhyaaray webiga shabeelle oo isu dhexmaro deegaano ku tirsan ah gobolka shabeellada dhexe iyo waliba maalmoogii dambaba waliba ku teegina etiobsalo kugaba intii fatahaad isu kusuuba islamarkaasaytina isu waxyeelayn jeysada beerokyala gobolkaasayti iyo weliba dadka andhadhowa webiga welibana digniinha ku saaray wasaaradda beero maamulka hirshabeelle wasiir ku-higeenka wasaaradda beero hirshabeelle xildhibaan maxamed bashiira daqare iyo weliba isu sheegaya intii halislanka jara fatahaad ususuubiyaha iyo webiga shabeelle islamarkaasaytina webiga hiligan usweyiko sibiinsanbuu dhaafi sababaha dhalay waxaa ka mid ah meelaha aan arribuurka buuxa lahayn oo ay biyuhu sida ugu dhaqsiyaan badan ka baxaan iyo dadka qaar ee arrintaasi ee fududeeyo ayagoo ujeedooyin badan ka leh oo ay ka mid tahay in biyahaas meelo fog u tagaan si ay u isticmaalaan ayagoon ogeyn khatarta ay keeni karto marka waxaan ugu digaynaa dadka garabsi iyo fatahaadahaasi inay si dhaqsaa ku baxaan inay ka waantoobaan tallaabo adagna in laga qaadaya ayaan u sheegaya wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle waxay u baaqaysaa dhammaan dadka kanaalada madaxda ka ah qaybta waraabka inay iska soo diiwaangeliyaan lixda degmo ee hirshabeelle kanaaladooda iyo madaxda kanaaladu inay iska soo diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda beeraha iyo waraabka si arrimahaasi wax loogu qabto kanaaladii gacanta wasaaraddu ay usoo galaan loo dayactiro lagula xisaabtamo arrintaasi marka waxaan codleer ku leeyahay sida ugu dhaqsiyaa badan muddo bil gudaheeda inay isku soo diiwaangeliyaan dhammaan kanaalada hirshabeelle lixda degmo ee webiga uu maro sidoo kale de weliba usu ka amray gudiyada kanaalada ee beero hirshabeelle intiyo isku diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda beero siyoon kubada shaqeeyaan ku horseedowga saddexaadda webiga hirshabeelle owso inta badan buusa soobiyow siihayaha dogo muqdisho waana gudoomiye ku-ugeenka maamulka iyo weliba maaliyadda ibraahim umar mahada ibraahim dheere iyo weliba gudoomiye ku-ugeenka arrimo bulshada iyo weliba wacyigelinta maamulka gobolka banaadir marwe basma camir axmed yogeeka weliba oo kormeerana garoonka stadium ee biladka muqdisho garoonka iyo weliba usu ku socda dayaatir ee dambiliranga oo laakanaga haya bili'dii usuu la haya waqtiyadii hore islamarkaasaytana redlanka bilaabu doona tartamadii banooniga loto usu horeytisun lanka qoboda jari garoonka sayti gudoomiye ibraahim ousu ku hadlaya weliba usu sheegay inti maamulka gobolka banaadira ku go-onta intiyo wali oo kugo badana ku shaqeeyowka meelo muhiimkan eh bulshada islamarkaas saytina iyo ku qaybga aadada doonaan dhisowka garoonka sayti garoonka banoonigloto ee stadium muqdisho iyo muddo dhowr san ee weliba ayaa hiraydan haytay ciidamada ku tirsan xan midooda afrika ee amisom oo amisom niyo ku guurtay labaatan siyeedkii bili agooste sanadkii lamada kun iyo toban siyeedkii akhyaarays hurunka warkasiinkooyaha iyo weliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhaba qarahaya weliba usukudhiyaya beledka kaabuul ee caasimada afghanistan welibana ku dhaladay khasaara qarahwunya weliba lala fiirsayo meela iyo ku socotay xaflad oroosa welibana log-obsigawa intii khasaaro badan yaa ku jarta dadda goborhogayaal iyo warbaahinta walibayoon sheegana inta qof isfaskiiri walyaabo qarooba usuuska qarihii lilaka guda jaray xafladda orooska goborhoogayaalka welibastoo kale dio sheegana intiyo aragayan miidada deegaanka qarahga kudhiiyo weliba inta badanba dadka haysada shicada majarta ka hor sheegatay mas-uuliyadda qarahga sayta kudhii bariga caasimada kaabula hiisidya ciidankaas naytiin kastoo yajarta intii maraykanka iyo weliba taalibaana sida la sheegay iyo madayoon iska saarayin intiyo hiliis nabadeed iyo deeran qaraaquun iyo weliba usoka toosaya yeeda oo tuman maalmooda ka hor qaraha hoog le lala fiirsaday afaafka hore ee saldhiga booliska oo kayaala bilidka kaaboola welibana ka dhamuday qaragaasaytii tuman iyo afar qofa warkii amina madhugunsidayaal hilagunsiin kula sootan idaacadda warsan ee baydhabo intan inka dhonye warkano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah yaasin saare waana sinisosi ay dhugunsidayaal intii warkun warlamada reedon kulamaan haddii ilaahayara waliba siin ku tabe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu